degmada Galhareeri waxaa ka dhacday raashin qaybin loo sameeyey dad badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro. Raashin qaybinta ayayna si wanaagsan ugu faa'iidaysteen dadkii loogu talagalay. Raashinka la qaybinayay ayaana ka koobnaa bur, bariis, sonkor, saliid waxaana loo qaybiyey dad gaaraya siddeetan qoys oo ka mid ah danyarta Galhareeri. Nabadoon Cabdinuur Sheekh Ibraahim oo ka mid ah waxgaradka Galhareeri ayaa dadka kula hadlay goobtii raashinka lagu qaybinayay isagoona ka warbixiyey markaa dadka ay ugu talagaleen raashinka iyo siday u qaybinayaan. Sidoo kale dadkii raashinka la guddoonsiiyey oo ay ku jirto haweeney xanuunsan oo si gaar ah lacag loo guddoonsiiyey ayaa u duceeyey dadkii raashinka la baxay. Waxaa sidoo kale jira qoysas xaaladoodu iska liidato oo iyagana la siiyey lacago kaash ah. Qaar ka mid ah dadkaas loo qaybiyey raashinka iyo lacagaha ayaa waxay la hadleen warbaahinta.
bismillaahi raxmaan raxiim saciid maxamed jamaal aniga oo degmada galhareeri jooga waxaa walaayada na siiday raashin ka kooban bur sonkor baliis aad bay u mahadsantahay khayr allah sii cadow allah naga qabto anigoo magaceedu maarti muxuu ahay maxamed xaaji muudi oo degmada galhareeri ku sugan maarti muxuu ahay walaayada islaamka waxay na siisay maarti muxuu ahay tabarucaad ayaa nala siiyey anigoo faadmo faarax cigalla islaamka kor allaha u dhigo hoosna allah kala yaabo walaayada allaha biro kor allaha u dhigo hoosna allah kala yaabo islaamka waxna siiyey oo ganacsigaana ganacsigooda faseexa allah ka dhigo waxaan lay siiye sonkor bur bariis saliid aa lay siiyey hata wixiina sii ilaahay kor how dhigo magacaygu waa farxiin maxamed xasan oo ku nool degmada galhareeri waxaa lay siiyey rubac bura iyo rubac bariis iyo rubac sonkor oo caag saliid sidoo kale nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ka mid ah waxgaradka galhareeri ayaa isagana sharaxaad kooban ka bixiyey waxyaabihii la qaybinayey iyo sida loo siinayay dadka dadaal badan oo ay bixiyeen ka gadaal ilaahay fadligiis waxaa u soo xorooday raashin iyo lacag oo ay rabaan markaas dadkaas gabadhii noola darayd oo ayaduna yara xanuunsan dabkeeduna deensanaay ayaan waxaan rabnaa inaan guddoonsiino lacag gaaraysa kun iyo shan boqol oo doolar oo kun iyo laba boqolna warqad tahay saddex boqol ay efiisii tahay lacagtaasaan rabnaa inaan ku wareejinno dadkii soo harayna taqriiban siddeetan qoys aan ugu talagalna inaan raashin siino sigiina waa diyaar qoys kastana wuxuu leeyahay oon ugu talagalnay rubac sokor ah iyo rubac bur ah iyo rubac bariis ah iyo saddexle saliid ah waa ka mid gabadhu xagga raashinka laakiin intaan maadaama caafimaadkeeda iyo waxyaaba jirjiraan waxaan ugu tala galnay inaan siino walaal qabo kun iyo laba boqol oo dollar waaye saddex boqolna efisiyan lagugu tuuraa insha allahu la wareeg kun iyo shan boqol efisiyan waa saddex boqol ma ahan marka ugu horeysa ganacsatada iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee degmada galhareeri ay raashin qaybin iyo garab istaag u muujiyaan dadka masaakiinta ah